kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee redio berla toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga idaacadda beerula waxaan diiradda ku saaraynaa shaqada uu qabto ururka haweenka degmada firlibaax ee gobolka hiiraan iyo horumarada uu sameeyey waxaana barnaamijka marti ku ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada firlibaax fardowso cismaan xasan fardows ugu horreyn kusoo dhawo barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga idaacadda beerula inagoo kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ah ilaahbaa mahad u sugnaatay marka labaad waxaa mahad celinayaa idaacadda beerlula ee ka shaqeysa arrimaha bulshada horumarinta waan ku dhowahay barnaamijka aniga waxaa lay magacaaba bisha toddobaad laba kun sanadka laba kun labaatan iyo afartii waqtiga lay magacaabay ilaa hadda alxamdulilah wax badanaa noo suurtagalay waxyaabaha aan maxeeheeda noo suurtagalay waxaa kamid ah kow markii lay magacaabay waxaan sameeyey isku xirkii haweenkii afarta xaafadood oo kaleenta laan gadoomiyaa u samaystay xaafad xaafad waxaan u warqabnaa si sax ah wixii ka jiro hadoo qof bukaana jira hadoo qof tabar daran jiro waa iska warqabnaa kadib aniga iyo afarta xaafadood guddoomiyaashooda waan isku imaanaa xogta waan kala qaadanaa waxaa kaloon ka qayb qaadanaa nabado waxaan ka qayb qaadanaa waxbarashada guubaabinto waxaan ka qayb qaadanaa nadaafado waxyaabo badanaan ka qayb qaadanaa sida hadana maxayheeda markii ilmihii waxbarashada loo soo xiraayo oo kaleenta sidii qur-aanka markay dhamaynayaan cilmiga oo kaleenta qeyb ayaan ka nahay marka wax badanaan isbedel badanaan aan qabtay aniga iyo laangadoomiyaashiida aad iyo aada aan wada shaqeynaa si dhadhow aan iskula shaqeynaa xitaa waxaan iska wareysanaa laangadoomiye kasta xaafadda xalay xaaladda ka waran xaafadda maxaa ka jiro yaa xanuunsan yaa tabar daran xitaa waan iska wareysanaa marka aadaan iskula shaqeynaa waa isfahansanahay maxaa ku xulateen guddoomiyaashaas yani aada magacaawday ee degmooyin isheg afarta xaafadood ee degmada run ahaantii ma ogtahay shaqada in lagaaga hooseeyaa fiican meel walbaba lama dhex taagnaan karo waxaan ku xushay in qofkaas xaafadda uu ka warbixin karo qof karti leeyahay qaar aqoon maxay ahayd hal adeyg sidaasaan ku xushay ururka degmada firlibaax haween intee la-eg buu ka kooban yahay yani tiro ahaan uu gala fiiriyo walaalo waa mahadsantahay saaad ogtahayba ururka haweenka markii ilaa way fara badan yihiin wax badanaa soo gala hoyooyinkii gabdhihii waxdhanaa soo galaa laakiin inta hadda si reed u shaqeyso ee laga yaabo maanta degmada inay dhowr shaqo ee ka jirta laga yaabo u qeybsan waxaanahay sideetan ha oo taagan olready taaganaanahay yani ma jiraan ajendayaal idii degsan oo shaqo
waa mahadsantaa walaalo way jiraan marmar waxaan kusoo kalahnaa xagga nadaafada mar waxaan inidhaynaa suuqa xaaladiisa suu yahay xagga waxbarashada maxeeheede nadaafada mar kontaroolaan u tagnaa mar nadaafadayaan qabanaa mar waxaan booqanaa ceelasha biyaha oo kala waxa ka jiro marka sidaasaan u shaqeynaa waxaa jiro caawimaad aad heshaan yani iyo meelaad fan ka heshaan
walaalo markaan arintaas maxeeda samafalaha kaala hadlo anaga hadda ka hor cardun baan iska ahayn maxeeheeda wax sidaa nooga saacida malahan laakiin waxaan sameynaa anaga qofkii markaas xaafadda si ka ah caawinaad waa u fidinaa meeshii markaas nagala aadan tahay aan la tiigsanaa waxaa kaloo jiro dad kaloo samafalayaala oo marmar degmadooda een wax ku taro ayagana meeshii nidaamkii uu ku haboon yahay maadaama haweenka yihiin lafdhabarka bulshada ayaan ku hagaajinaa waana kala shaqeynaa inta ugu badan yani adinkaa wax isku qorqoro oo yani contribution iska arurimiya haa haa qofkii markaas ayada xaafadda si ka ah annagaa wax iskugu dardarna sidaasaan ku caawinaa marka yani jiibkiina haa jeebkayno ilaa qof shaqsi oo asiga degmadiisii dadkiigayaa daran dhahaa oo asiga sidaas noola soo xiriiri maahane inta kale annagaa caawina wax oo maxay aheyd ama gargaar kale ama maxay aheyd shaqo kale nala soo wadaagay ma jirto waaya haweenka degmada farlibaax ma helaan tababaro walaalo waa mahadsan tahay arintaas arin wanaagsan waaye run ahaantii hal mar unbaa anaga aan xirnay tababarkaasiitu waana codsanaynaa waana codsanay ina noola sii badiyo waayo dadka waxaa la barayaa nidaamka maxay aheede sidii nabada looga qeyb qaadan lahaay sidii layskugu xirnaan layskaga warqabi lahaay waxyaabo badan ee siminaarada tababarada ay ka anfacayaan haweenka marka waana codsanay in noola sii badiyo waana sugaynaa insha allah isbedel yimaada hore ma u jireen tababaro kale oo aad hesheen oo ururka haweenka degmada fardhibaax ay heleen ama degmadooda ha lagu qabto ama tababaro kale oo aad gabdhaha degmada aad u dirteen oo ay aqoonta kusoo kororsadeen maya walaalo meel oo degmada ka baxsan oo seminaar tababarada loo qabtay haweenka ma jiraan degmadana sideedaba halmaraa maxay aheyd tababarkaas oo ka dhacay waxaan rajayneynaa saa ogtahayba haweenka waa lafdhabarka bulshada ilaa burburka dowladda maxay ahayd dhibaatada ugu badan haweenkay saameysaa waayo maxay ahayd waa aragtay suuqa siday ugu jiraan ayagoo dhaqaale aan haysanin ganacsada yaryar haysto ayagoo qaarkood agoon haysto ayagoo qaarkood maxay ahayd ilmihii ayaga ay soo koriyeen kuwa sii dhala haddana korinaayo marka weliba ay ugu badan tahay haweenkii in lagu maxay ahayd ilmihii lagu furo oon waxba lagu siinin marka maxay ahayd dhibaatada ugu badan burburka dowladda haweenka ayaa ka dhaxlay marka inaan isbedel helno oo tababaro helno oo maxay ahayd insha allah waa rajeyneynaa
hadda duruufo uu jiro oo haysto haweenka degmada farlibax miyaa jiro haa duruufo badanaa jiro waxaa kamid ah wax aan helno hadda waxaasaa helna aan dhihi karno caafimaadku wuu nagu yaryahay oo kaleenta maxay aheede haa ay ku umulaama lahan xaggaas oo kale waa dhinacaasaan ka nahay waxaa kaloo jirto tababarihii oo kale ma haysano ma haysano farsamada gacanta waxa la yiraahaa jirto haweenkii ma haystaan sidii ayagana ay nolosheeda ugu maareyn lahaayeen marka waxyaabo badana baahiyo badan ay qabaan degmada haweenka degmada firdhibaax ma jiraan shaqo abuur loo sameeye hadda haweenka degmada firdhibaax maya walaalo wax shaqo abuur loo sameeye malahan gabadha waxay sameynaysaa suuqay soo gelaysaa ilaa guriga fadhigiis waxba ma sheegaaye waxaa waaye koris wax yaroo shaqay abuuranaysaa kadib way ka kala firaaraya haddana way dhex taagan tahay waxaa waaye in loo sameeyo ganacsi shaqo abuur in loo sameeyo kobcin in tababaro loo qabto waxyaaba badanay u baahnaayeen haysanin insha allah laakiin waan rajeyneynaa
waaya inta ugu badan ma jiraan ururkiina haween waxbarta oo ku jira oo kamid a xubnaha ururka haa way jiraan way jiraan marka maxay ahayd ayagana kuwa aan inta aan helin oo ka faa'iidaysanina waxaan rajeynaya ayagana insha allah waqtiga inuu saacidi doono in waxbaratana way ku jiraan marka sidaas weeyaan
baahi waxbarasho oo dhinaca haweenka ah ma ka jirta degmada farlibaax aada iyo aada walaalo dad waxaa jira waxbarashada ay ka habsaantay inaan waxbartana rabo maxay aheede waa u baahanahay waayo waxbarashada waa wax muhiim ah qofkaan waxbaranin mugdiga ku jiraa insha allah inaan heli doonaana rajeyneynaa walaal waa mahadsan tahay waxna waan dadaalkeeda waan ku jirnaa inaan u raadino oo la helo wixii bartana oo fursadaas helana wayba heleen waana saax ilaa dugsigii sare degmada farliwaax waa ka diyaar marka ilmihii iyo haweenkii waqti wax islama wada qaadan karaan hooyadii ilmihii ay soo hagaajinaysaa waa inaa waqti kale iyo meel u madax bannaan iyo jawi degan ay heshaan ay helaan ay wax ku bartaan haa duruuf dhaqaale way jirtaa aad iyo aad dadkaas waa dad beeraley ah xoolaha ku dhaqan waa ogtahay sanadahan dambaba maxay aheyd in xabaare wadanka iskaga daba imaaday tabcashada mar ay tahay biyolaan marna ay tahay biyo baxa oo beerihii waxba laga tabcanaynin marka duruufo dhaqaale way jiraan waxa ugu badanay saameysana wax kasta oo dhibaato maad wax ugu badanoo saameysa u nugulna annaga waayo insha allah inaan ka baxna ilaah ka rajeyneynaa weli waxaad maqlaysaan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga idaacadda beerula markana kusoo dhawaada heeska dhextaalka barnaamijka intaasi aynu ku dhaafno heeskaasi uu ku luuqeynaya fanaanka asadeere ma jiraan haween yacni ku shaqaysto farsamada gacanta oo hadda degmada joogo haddii noqon lahayd kuwii derimaha sameynaya iyo kuwa agabka yar riiska soo saaraya ee guryaha lagu qurxiyo kaleeto run ahaantii walaalo markii farsamada gacanta laawa iska badan tahay hadda sidii maxayaheeda iyo sheegaha qimada masafada bahalada babasyada oo kaleenta gibdha maxayaheeda sameeya way jiraan inkasta ay ku yaryihiin laakiinse intaan ka badan sidii cilaanka loo saaro sidii maxayaheeda ii sheegay dharka loo kariya waxyaabo badan farsamada gacanta way badan tahay waxyaabo badana inaan codsan lahayn ama aan u baahnaan lahayn inay ay helaan gabdhaha ku sugan degmada farlibaaxa
arintaasi haydaha iyo maamulka gobolka oo kale ma ka codsateen iyo maamulka degmada farlibaaxa oo hadda idila jooga xitaa
walaalo waa mahadsantahay degmadaas waa degmad degmada farlibaax waa degmo qadiimi ah ee xor ah maadaama laba iyo toban sanoba xor ah adeegyada bulshada ah degmo kasta ama dad kasta oo muwaadin reer beledweyne ama reer hiiraan ay u baahan yihiin ama maxayheeda degmo kasta ee soomaaliyeed u baahan yihiin maamulkooda wuu dareemi karaa kulley weli aniga guddoomiyaha arintaasinaana kalama hadlin laakiin iyo qorshaysata inaan kala hadalno wax lagala hadlina way jiraan marka insha allah waxaan rajeynaynaa isbedel inuu yimaado fiican annaga waxaan sameynaa wadanka dhaqaalo daraa ka jirto haweenkii wiilka ama gabadha ardayada ama ardayga eh haduu qalin u baahayo hooyada kusoo laabanaya aaba haduu joogo xitaa ma weydiyo hooyo qalinaa rabaa hooyo buug wadankiina wax shaqo e kama jirto maxay aheede saan kugu sheego dadkaas waa dad beere iyo xoolo ku teedsanaaye maxay aheede nolosheeda ay ku abuurneed marka dhaqaalo la-aanta jirta awgeed annaga weli qasnad ma samaysanin laakiin waxaan sameynaa markaan kaxaafid kaxaafid isku wareysana ama arin ay nala soo deristo intaas intaas intaas waan isku qornaa meeshaas caawinaada meeshaasaan ku fidinaa waxaana qasnad u sameysan waayna dhaqaalaan jirta iyo lacaglaan iyo hooyooyinkii xaaladooda oon ka warqaba u sameyn waaye xafiis ururka haweenka degmada firlibaax ay ku shaqeeyaan ma jiraa walaalo waa mahadsan tahay kolley annaga xafiis noolo sameeyey oon ku shaqeyna malahan laakiin baahiyaha jiro ugu weynay kamid tahay markaan shirayno amana meel oo maxay aheeda ii sheega meel unbaa isku dhahna halkaan ay ku haboontaan iskugu imaanaa marka baahiyaha aan qabnay ay kamid tahay ha in xafiis la helo waa muhiim laysku wareysto lagu kala warqaado shaqada lasoo qabtay maxaa soo qabata laysdhahaa waa muhiim in la helo ha oo noola qalabeeyo haweenka waxa ay la kulmaan yacni tacadiyo ma jiraan haween tacadiyo la kulmay oo tusaale shaqadii oo kale yani lagu faliso waa ogtahay haweenka ayagoo waxbarta xitaa shaqada loo diidaa inta ugu badan ma jiraan haween yani duruufahaasoo kale la kulmay oo idii yimid oo aad wax la qabateen
walaala waa mahadsan tahay haweenka sidoodaba ina shaqooyinka waxyaabo oo way qaban karaan oo weliba ay ugu sii daacadsan yihiin oo waqtiga ilaalinayaan oo diyaar u yihiin inay wax korsadaan ay diyaar u yihiin maadaama ilmihii ay ayaga maxay aheeda mar weliba wax weydiiyaan marka waa jirtaa caqabo ka imaado oo kale oo maxay aheede gabdhihii lagu raboosayo oo kaleenta horaan usoo aragnay waa jiraan tacadiyo oo kaleenta hadda sida maxay aheede biyaha anaga waxaawaaya meelo fogfoga degmada ay ceelasha ugu yaalaan haweenkii marmarka qaarkood waxaa ka dhacaa tacadiyo marka dambe waxaa la sameynaya tacadiga soo u dhicin dadaalaa la muujinayaa waxaa la sameeyaa gabaraha maxeeda anoo kale ah waxaa dhahaa gabadhaas biyaha io doon aa dhaha oo kale wiilaan ku darsanaa asigana biyo dhaaminahoo qaraabada oo kaleenta sidaasaan u ilaalinaa tacadiga soo u dhicin laakiin way dhacaan waxyaabaha oo haweenka aan aad ugu dhib qabnay waxay kamid tahay biyahaas dheer meesha biyaha u doonanayaan wax badanaa ka dhaxalnaa ka waran xiriirka wada shaqeyna ee iga dhexeeyo hadda adinka oo ururka haweenka ah iyo maamulka degmada firdhibaax
walaala waa mahadsan tahay run ahaantii annaga waxaan ahay lafdhabarka bulshada haweenka waxaan ahay hooyo waxaan ahay walaashi waxaan ahay gabdhihii cawadii loo hooyanayay oo marwooyinkahay run ahaantii hadda wax annaga iyo maamulka degmada wax aqabadoo naga dhexee ma jirto laakiin mar waliba anaga dad isku kalsoonaa nahay haawoo naga dhexeeya xiriir wanaagsan oo wada shaqeynaa naga dhexeyso mar walbana waxaa kalsooni ku qabnaa cid kasta inay ayada noo baahan tahay annagana aan u baahannahay lama kala maarmay inaan marka ayaga bis aan u baahannahay annaga noo baahneen managuma jirto in ayagana noo baahayeen annagana aan u baahannahay ma jirtaa fariin aad soo jeedinayso oo aad soo jeedinayso haweenka degmada farlibaax
walaala waa mahadsan tahay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan haweenka dhan soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan gaar ahaan kuwa maxeeheeda ii sheega degmada farlibaax ee aan matala waxaan leeyahay walaalayaalo awalba nabadda waa ka shaqaynayseen waxaa ka shaqaynayseen maxeeda horumarinta adinkoo cidniiga taageerta ii jirin ka warqabka bulshada waxaan haddana idigu bogaadinayaa ina mar walba u taagnaytiin bulshadiina horumarinteeda maadaama lafdhabarka aad tihiin meeshana aad ka tihiin madax ood aad ka aheene marti aad ka aheene horena a usii dadaalka a soo marteena sii labarawdiin marka insha allah waxaan gaari doonaa wax naga saaciiday iyo wax nala shaqeeya iyo heer qurux badanaan gaari doonaa waxaan leeyahay daaliina dhabar adayga way soo socdaan maalmihii wacnahay dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berla waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo ahaa cumar yuusuf aadan americo intan barnaamijkan lamid isku maqli doona sidaa iyo nabadgelyo